Guddoomiyaha xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa digniin u diray dadka qashinka ku shuba hareeraha webiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Jowhar. Xaafadda Kulmis ayaa lagu shubaa qashinka laga keeno xaafadaha kala duwan ee magaalada Jowhar. Guddoomiyaha xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar Yaxye Cali Shiikh ayaa sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono qofkii lagu arko isagoo qashin ku shubaya webiga.
ku shubayo webiga jiinkiisa ama webiga hareerihiisa oo degmada jowhar khaasatan xaafadda kulmis dadka oo deggan webiga jiinkiisa waxaa loo sheegayaa in ciddii meeshaas qashin ku shubto oo lagu arko tallaabo cad oo laga qaadi doono waxayna mutaysan doontahay in sharciga la- lala tiigsado waayo waxay ka qayb qaadatay nadaafad daradii waxay ka qayb qaadatay jeermiskii iyo cudurkii inay marka ayaga ay horseed u noqdeen ay bilaabayaan taasi marka annaga waa ka digaynaa shacabka ama degmadan dadka deggan kaasitan xaafadda kulmis waxaan u sheegaynaa in ay door weyn ka qaataan sidiiba ebelba ay ka ahaa jireen nadaafadda webiga jiinkiisa qashin ma lagu shubi karo qof kasta oo webiga jiinkiisa deggan oo hortiisa uu ku yaallo geed garoob ama geedka yahuudiga ah ama wasakhda ah asagaa loogula xisaabtamaya ciddii lagu arkana tallaabo cad ayaa laga qaadaa sharcigaa loola tiigsanaa haddaba qof walbaba ha ka foojignaado in webiga dhinaciisa qashin lagu shubo oo wa- qofaa iska soo bixinaya shumac waxaa soo bixinaa een, een, kii kaleente qafxaayad iyo wuxuu soo bixinaa maxay dhahaan kii kale isbuunyadii uu ku seexinayo wasaqdeeda war adiga meel gaara inta geysid ma iska gubtid wasaqdaas webiga maxaa ula soo orday marka ciddii dhibaatadaas samaysay haddaba qaar badan oo la tilmaamayaa jirto laakiin xaqiijinta cid ciddii lagu helo oo rasmi inay waxaas u sameeyaan lagu helo tallaabaa laga qaadaa mana loogu aabbayeelaayo Maamulka xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ayaa wado dadaallo lagu ilaalinayo nadaafadda xaafadda iyo hareeraha webiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Jowhar.